abraham lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii lix iyo tobnaad ee lix iyo afartanka madaxweyne ee soo maray maraykanka waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee la khaarijiye maraykanka lincoln waxaa toogtay nin lagu magacaabo john wilkes booth afar iyo tobankii bishii abril sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo shantii xilli isaga iyo marwadiisa mary tod lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka ford ee magaalada washington lincoln waxaa laga toogtay madax xaggiisa dambe waxaana markiiba loola cararay guri waddada dhinaceeda kale ku yaalla oo ka soo horjeeda tiyaatarka hase yeeshee subaxnimadii xigtay ayuu u dhintay dhaawacii taageerada uu muujiyo xuquuqda dadka madowga ah ayaa loo aaneeyaa inay sabab u ahayd dilkiisa laba sano ka hor dilkiisa intii uu socday dagaalkii sokeeye ee maraykanka oo ku salaysnaa addoonsiga lincoln waxa uu soo saaray wareegtadii shaacinaysay in dadkii la addoonsan jiray ay xor yihiin ninkii geystay dilka booth ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaalla goob beer ah oo ku taalla magaalada bowling green ee gobolka virginia labiyo toban maalmood kadib markii uu dilka geystay madaxweynihii labaad ee maraykanka ee la dilay waxa uu ahaa james garfield waxaana uu ahaa madaxweynihii labaatanaad waxaana la dilay lix bilood kadib markii uu xukunka qabtay labadii bishii juulaay kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo kowdii waxaa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaala magaalada washington isagoo markaasi doonayay inuu tareen u raaco gobolka new england ee waqooyiga dalkan waxaana toogtay nin lagu magacaabo charles gitow alexander gram bell oo ah ninka loo yaqaano inuu hindisay telefoonada ayaa isku dayey inuu ka soo saaro rasaasta madaxweyne garfield uga jirta xabadkiisa hase yeeshee waxa uu dhaawacaasi la jiranaa dhowr toddobaad ugu dambaynna waxa uu bishii sebteembar ku dhintay xeebta gobolka new jersey halkaasi oo lagu dabiibayey ninkii toogtay garfield oo lagu magacaabi jiray charles gitow waxaa lagu helay dembiga waxaana la khaarijiyey bishii juun ee sannadkii xigtay ee kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo labadii madaxweynihii saddexaad ee maraykan ah ee la dilo waxa uu ahaa william mckinley waxaana uu ahaa madaxweynihii shan iyo labaatanaad mckinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyey magaalada buffalo ee gobolka new york bishii sebteembar lixdeedii kun iyo sagaal boqol iyo kowdii dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq kadibna laba rasaasood uu xabadka kaga dhuftay dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan hase yeeshee waxa uu dhintay siddeed maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay leon zolgas oo ahaa siddeed iyo labaatan jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada detroit ee gobolka michigan ayaa qirtay toogashada zolgos waxaa lagu helay dilka waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada sagaaliyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo kowdii franklin roosevelt oo ahaa madaxweynihii labiyo soddonaad ee maraykanka ayaa bishii febraayo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii ka badbaaday iskuday dil toogashada oo uu geystay nin la dhihi jiray juseppe zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada chicago anton jermak zangara waxaa lagu xukumay dil waxaa isna sidoo kale dil ka badbaaday madaxweynihii xilka uga dambeeyey roosevelt harry truman bishii nofembar kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii laba nin oo hubaysan ayaa ugu galay dhismo ka soo horjeeda aqalka cad oo lagu magacaabo baler house oo lagu maamuuso marti sharafka aqalka cad truman waxba ma soo gaarin hase yeeshee askari ka tirsan aqalka cad iyo mid ka mid ah labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay isweydaarsigii rasaasta laba askari oo kalena way ku dhaawacmeen ninka badbaaday oscar galazo ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay dil inkastoo markii dambe truman uu ka cafiyey dilka oo ugu bedelay xabsi daa'im madaxweynihii afraad ee maraykan ee la khaarijiyo waxa uu ahaa john f kennedy oo ahaa madaxweynihii soddon iyo shanaad kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanayay magaalada dallas ee gobolka texas bishii nofembar labayo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii isagoo baabuur ay la saarnayd xaaskiisa jacklin kennedy waxa uu ku dhintay cisbitaalka saacada kadib dilkaasina booliiska ayaa qabtay lee harvey oswald hase yeeshee laba maalmood kadib markii la qabtay oswald oo loo sii wada xabsi waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyey oo lagu magacaabo jack ruby waxaa iyaguna iskuday dil ka badbaaday gerald ford oo ahaa madaxweynihii soddon iyo siddeedaad iyo ronald reagan oo ahaa madaxweynihii afartanaad ford isaga waxba ma soo gaarin laba jeer oo la isku dayay in la toogto hase yeeshee reagan waa lala helay toogashada bishii maars kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii waana uu ka soo kabtay dhaawacii george w bush madaxweynihii afartan iyo saddexaad ee maraykan ah ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka georgiya ee tibilisi sanadkii labada kun iyo shantii markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi mikhail shaakashvili balse labadoodaba waxba ma soo gaarin theodore roosevelt oo hore u soo noqday madaxweynihii lix iyo labaatanaad ee maraykanka ayaa isagoo mar saddexaad u ordaya xilkaasi lagu toogtay magaalada milwaki ee gobolka wisconsin sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labayo tobankii hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin robert f kennedy oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay john f kennedy ayaa la toogtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka california ugu dambeynna sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ayaa gobolkan maryland ee la deriska ah magaalada washington d c lagu toogtay george wallas oo ahaa musharax madaxweyne hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay wallas waxa uu hore u soo noqday badho saabka gobolka alabama waxaana uu ahaa nin aaminsan faquuqa midabka inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay